بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى السابع فرع التضبات إذا كان الحديث xadiidku haddii uu yahay cindahu raawiga agtiisa can ithnayni laba qof xaggoodii mid laga wariyey aw amase akhar ama laba wax ka badan waitafaqaa labadii ay iswaafaqaan fi lmacnaa macnaha dhexdiisa ay isku waafaqaan duuna lafdi lafdiga sokadiisu falahu jamcuhaa jamcuhumaa fi lisnaadi falahu raawigii wuxuu leeyahay jamcuhumaa jamcu athnayn labadii inuu jamciyo fi lisnaadi sanadka dhexdiisii ku jamciyo huma kadib yasuuqa soo kaxeeyo alxadiida hadiidkii calaa lafdi axadihimaa labadoodii mid ka mid ah lafdigiis waay wuxuu rabaa mustiridan inuu kaga hadlo masfarca musanifka raxmatullahi caleyh raawo ay agtiisii waxaa ahaaday hal hadiid halkaas hadiidkan wuxuu ka warinayaa isaga laba sheekh ama ka badan saddex sheekh ama kasii badan waay dhowr sheekh ayaa hal xadiid xaggoodii ka warinaya labadaasii sheekh ama saddexda ama kasii badanna waxay isku waafageen fi lmacnaa duuna lafdi waay lafdigoodii way ku kala duwan yihiin macnahana waa isku waafaqsan yihiin sidaas oo kale inta badan waa dhacdaa soo ma mutafaqun caleyhi wallafdu lilbukhaari ama limuslimiina la dhehaya inta badan la arkay ti oo kale waay marka qofka daalib alxadiidka ah faa-ido badan u leedahay marka hadduu arko noocaasi si ay isku yihiin istilaaxaasi qaabkii loo isticmaalay wuxuu leeyahy marka saabicu farca toddobaad idaa kaana alxadiidu xadiidkii haddii uu ahaaday cindahu cinda araawi raawiga agtiisuu ahaaday can ithnayni laba qof xaggoodii ka ahaaday aw akthar amase laba wax ka badan xaggoodii ka ahaaday oo watafaqaa labadii ay iswaafaqaan fi lmacnaa haddii laba ka badan yihiin watafaquu ay iswaafaqaan fi lmacnaa saasaa la dhihi lahaa watafaqaan labadii ay iswaafaqaan oo fi lmacnaa macnihii ay isku waafaqaan duuna lafdi lafdiga sokadiisii lafdiga la-aantiisii bimacnaa lafdiga iskuma waafaqin laakiin macnaha isku waafaqsan yihiin saas hadday ahaato hadiidku saas u ahaado dheh falahu faliraawi raawigi wuxuu leeyahay jamcuhumaa labadii jamcintoodii waay haddii laba ay yihiin waay hadday ka badan yihiinna jamcuhum waay jamcintoodii waay ee u banaan waay oo xagee ku jamcinayaa filisnaadi waay sanadkii ayuu ku jamcinaya labada waa sheegayaa labadaasi sheekhaas xadiidkan ka wariyey labada waa sheegaya waay saddex hadday yihiin saddexdii waa sheegayaa xadathanii fulaanun wa fulaana leeyahay xadathanii fulaanun wa fulaanun wa fulaanun waay saddex hadday yihiin ka badan hadday dhammaan waa sheegaya waay sanadkii dhexdiis ku sheegaya uma kadib markii oo ku kulmiyo sanadkii dhexdiisii labadii iyo suuqa soo kaxeeyo hal xadiid waay xadiidkii uu kaxeeyo waay yasuuqu waa sa uma kadib yasuuqu waa kaxaynayaa alxadiida way xadiida xadiidka ayuu kaxaynaya waa calaa lafdi axadihimaa labadii mid labadii sheekh mid ka mid ah lafdigiisii dushiisii ku ku kaxeeyo waayo mid ka mid a labadaasi macnaha waa isku waafaqsanaayeen laakiin lafdiga ku kala duwanaayeen soo maha lafdiga ay ku kala duwanaayeen mid ka mid ah lafdiga waa kala lahaayeen way ku kala duwanaayeen mid ka mid a lafdigiisi ku kaxeeyo xadiidka ee u bannaan waay uma yasuuqu uu kaxeeyo alxadiida xadiidkii calaa lafdi axadihimaa labadii sheekh mid ka mid a lafdigiisi dushiisi ku kaxeeyo waayo oo see odhanaya marka waa kana tusaalihii oo fa yaquulu wuxuu odhanayaa ana fulaanun wa fulaan indeg ana fulaanun wa fulaan maxaa la wadaa markaas haa ana fulan wa fulan maxaa la wadaa xadatanaa ha akhbarana la soo gaabshay waay ramsigeeda akhbaranaa ramsigeeda waa soo marnay soo ma oo fa yaquulu uu yidhaahdo marka raawigii akhbaranaa fulanun wa fulanun waay hebel iyo hebel ayaa noo khabareen wallafdu lafdiganu lil lifulan waay hebel askale waa labada waa noo khabareen macnaha waa isku waafaqsan yihin laakiin lafdiga fulaan ayaa gaar ahaan u sugnaaday in yidhaahdo sidaasuu dhaho waayo aw amase haadaa kan lafdu fulaanin fulaan lafdigiisi waayo akhbaranaa fulaanun wa fulaanun wallafduna lifulaan am yidhaahdo ama aw haadaa lafdu fulaanin waayo akhbaranaa fulaanun wa fulaanun wa haadaa lafdu fulaan in yidhaahdo waayo waay waa u banaan tahay saasi u yidhaahdo waa sax ama markii waxaa kale uu samaynayaa labadii mid ka mid ah ficilkiisi inuu ifraadiyo faacilkiis de faacilkiisi inuu ifraadiyo iyo in faacilkii tatniyeeyo labadaba u banaan tahay waay waayahay oo muxuu odhanayaa akhbaranaa fulaanun wafulan wlafdu lifulan qaala kii lafdiga lahaa qaala wuxuu dhahay akhbaranaa fulan ama akhbaranaa fulanu wa fulanu wlafdu lifulan qaalaa muxuu ka dhigay ficilkii faacilkiisii ataniyay sidaas waa banaan tahay marka owdani ha ku wareerine gadaal hal mar ka mar fayaquul uu yidhaahdo ana anigu ahbaranaa waa noo khabray fulanun iyo wafulaanun way walafduna lifulaan a usugnaaday ow amase hada kan lafdu fulaanin way qaala wuxuu dhahay kii lafdiga usugnaa ow qaala labada waxay dheheen waay ahbaranaa fulanun ay dheheen waay ahbaranaa fulan anada waa ahbaranaa fulan waay iyo wa naxwahu wixii la midka ah kaasi waay oo min alcibaaraati cibaarooyinka ah wixii kan lamid ah inuu dhaho waa u banaan tahay waay waa cibaarooyinka loo isticmaalayo arrintani oo kale waxaa ka mid ah cibaarooyinkaasi kilaahumaa can fulanin oo kale kilaahumaa can fulan naxwahudi way oo kilaahumaa can fulan way midkaas wuxuu ka warinayaa fulan way walimuslimin fii saxiixihi cibaaratun xasana alimaamu muslim wuxuu leeyahay saxiixiisa dhehdiisii cibaaro oo wanaagsan aada u wanaagsan aada u wanaagsan waay walimuslimi muslim yaa usugnaaday fii saxiixihi saxiixiisi dhehdiisii cibaaratun cibaara yaa usugnaatay cibaaradaasoo xasanatun wanaagsan waay cibaaro wanaagsan uu leeyahay oo noocani loo isticmaalayo aada iyo aada u fiican muxuu odhanayaa ka qowlihii qowli muslimi muslim qowlkiisoo kale waybe hanaa abu bakrin wa abu saciid hanaa maxaa waay xadahanaa iron ramsigeeda ramsu xadahanaa xadahanaa abu bakrin ayaa noo xadiiay abu bakr ibn abi shayba ayaa noo xadiiay abu bakr ibn abi shayba iyo wa abu saciidin alashaj abu bakr abu saciidin alashaji abu saciid alashaji labadaasi ayaa noo khabreen ayuu dhahay kilaahumaa can abi khaalidin ujeeda inta badan waa isticmaalaya imaamu muslim raxmat ullah aleyh kilaahumaa labada mid kastana wuxuu ka warinayaa can abi khaalidin abi khaalid xaggiisii ayuu ka warinayaa waay mid kastaba waxaa sheekh u ah abi khaalid qaala abu bakrin xadaanaa abu khaalidin an ilacmash ayuu dhahay waay marka muxuu soo celiyey marka hadde qaala abu bakrin abu bakra soo celiyey abu bakr muxuu soo celiyey marka wax u soo celiyey ha dhici karto in labadaani sheekhaasi ka wariyeen abubakar iyo saciid waxay yaa sheekh u ah abu khaalid soo maha abu khaalid mid kasta waa ka wariyey waayahay ayadoo mid kasta ka wariyeenoo macnaha isku waafaqsan yihiin ayaa waxaa laga yaabaa marka lafdiga inuu leeyahay abubakar waa marka taas uu keenay marka ujeeda sidaas waa kilaahumaa an abi khaalid qaala abu bakrin abu bakr wuxuu dhahay xadaanaa abu khaalidin ayuu dhahay can ilcamashi haggiis ka warinaya fadaahiruhu musanifka daahirkiisii ana alafda lafdiga liabibakr waay inuu usugnaaday waay markii saas u isticmaalayo u isticmaalayo lafdiga ayaa usugnaaday abibakr waay markii lafdiga mid ka mid a usugnaaday midka ayuu wuxuu sheegayaa asagii uu sheegayaa kii asagii uu sheegay lafdigiisi gadaal ka sheegay soo celiyey ayaa lafdiga he xadiidka usugnaaday waay macnaha laakiin rasuulku waa fasiriyey kii kale lafdigiisa kasoo tagay waay hadda markii soo celiyey akhbaranaa ee xadahanaa abu khaalid markuu qaala abu bakrin markuu dhahay qaala abu bakrin markii soo celiyey marka maxaa laga fahma u leeyahay in lafdiga asaga leeyahay sooma sidaas waay imaam muslim raxmat ullah caleyh sidaas ayuu isticmaalayaa waayahay ciraaqina sidaasis si aan ahayn kalena waa si sheegayaa fiiri sharca waayahay fain lam yakusa buu dhahay matnaha wa fain lam yakusa raawigii haddii isaga aan ku khasisin oo ku khasis aan ku khasisin maxaa laga wadaa oo lafdigii nin qof gaar ah aan siinin waayo walafdu lifulan u dhihin waay uusan dhihin walafdu lifulan uusan dhihin waay lafdu lifulan uusan dhihin ayaa laga wadaa fain lam yakusa huwa raawigii haddii isaga aan ku khasisin lafdigii sheekh gaar ah aan ku khasisin oo faqala uu yidhaahdo akhbaranaa fulanun iwa fulanun wataqaarabaa labadana way isku dhow yihiin fi lafdi uu dhaho qaalaa labadii waxay dheheen xadatanaa fulanun ay dheheen uu yidhaahdo jaaza waa bannaan yahay warkaasi calaa jawaasi riwaaya riwaayadii werinteeda banaananshadeeda markii la qabto bilmacnaa lagu wariyo riwaaya bilmacnaa waa banaanayd sida raajaxsan soo ma shuruud markii la helo haddii marba riwaaya bilmacnaa ay banaanaysay raawi haddii uu saan u dhaho waa bannaan tahay ayadoo la mid tahay riwaaya bilmacnaa oo kale waay oo taqaaraba fi lafdi lafdiga waa isku dhow yihiin marka yidhahdo marka bilmacnaa in la isku mid yihiin oo lagu wariyo waa bannaan tahay sidaas ula jeedaa war iska sahlan waay ayib ibnu salax sharxa suyuudi soo naqlinaa warkiisii wax uba oo ku jiro tambiih yar in laga bixiyo fiiri marka qaala ibnu salaxi ujeeda wa qowlu abi daawuda abi daawud qowlkiisii xadahanaa musadadun wa abu tawba uu dhahay xadahanaa musadadun wa abu tawbata uu yidhaahday almacnaa abu tawbata xadahanaa musadadu musadad ayaa noo xadiiseeyey iyo wa abu tawbata abu tawba waay almacnaa macno ahaan qaalaa waxay dhaheen xadahanaa walaxwas ayaa noo xadiiseeyey uu yidhaahday yaxtamilu waxaa ixtimaalayaa an yakuuna inuu ahaado kaasi min qabiili lwali kii hore qabiilkiisii waay kii hore oo qabiilkiisii waay misaalkii hadda soo maraynay laba nooc ayuu ahaa soo ma qeybta hore waay in la yidhaahdo sidee waaye isagaaba sheegi doonaa oo fa yakuunu lafdu lafdiga inuu u sugnaaday limusadad waay marka almacnaa ayaa meesha lagu sheegay soo ma almacnaa ayaa meesha lagu sheegay yaxtamilu marka an yakuuna inuu ahaado u ahaado xadiidka min qabiili alawali mihaalka min qabiili alawali kii hore mihaalkiisii oo fa yakuunu lafdu lafdiga limusadadin musadad usugnaaday wayuwaafiquhu abu tawbatana fi lmacnaa ku waafaqay waay haddii macnaha isku waafaqaan lafdigani mid gaar uu leeyahay waa soo maray tusaalihiisii wayaxtamilu waxaa ixtimaalaya kale an yakuuna inuu ahaado min qabiili thaani waay mihaalkan inuu kamid noqdo qabiilqeybtii labaad waay nooci labaad oo falaa yakuunu aan ahaanaynin aan uusan ahaanin dheh awradda mid soo arooriyey lafda axadihimaa khaasatan mid ka mid a lafdigoodii gaar u leeyahay inuusan soo aroorinin waay okee waay markaasi kii dambe tusaalihii dambe waay wa fulan wataqaaraba fi lafdidiida waay waayahay bal rawaahu waa wariyey xadiidka canhumaa labada waa ku wariyey bilmacnaa waay macnahooda ku warinayaa lafda waa isku dhow yihiin lakin addas muxuu ictibaarinayaa macnihii qaala marka wuxuu dhahay wahada alixtimaalu yaqrubu fii qowli muslim ibnu salax wahada kan alixtimaalu ixtimaalkan ah yaqrubu wuxuu u dhow yahay fii qowli muslimin muslim qowlkiisa u dhow yahay almacnaa waaxid uu dhahaayay had meesha saas wa ayaa ku qoran في qowli muslim almacnaa waaxid soo maa fii qowli muslim almacnaa waaxid almacnaa waaxid markii aa isticmaalaa marka meeshan war- warkan daahirkiisa fiirsho muslim soo maa saaxib saxiix mana aha warka saas marka mana aha warka saas waay imaamu muslim saasi ma isticmaalo marnaba hadda si st isticmaalaya waa soo marnaye saan ma isticmaalo waay sidaani ma isticmaalayo meesha marka waxaa ku jiro hee khata ku jiro khata muxuu yahay muslim oo in warkaani ibnu salax saan kusoo naqlinayo saan kusoo naqlinayo ee waxaa waaye waa sabqu qalam waay waxaa la yidhahday waa sabqu qalamin waa sabqu qalamin waay ama sabqu nadarin inta waa la yidhahday sida saxiixiga ah waxa warkan waxaa iska leh abi daawuud walmacnaa waaxid qofka isticmaalaya waa abu daawuud waay ma aha muslim waa abu daawuud cibaarada saxiixigeedan wuxuu ahaa wa hada alixtimaalu yaqrubu fii qowlihi fii qowli hadda meeshaan oo qoran matnaha ee sharax maxaa waay biduuni damiirin sooma fii qowlihi damiira la keenaya wa hada alixtimaalu yaqrubu fii qowlihi xadatanaa muslim ibnu ibraahim alfarahidi muslimkan muslim ibnu lxajaaj saaxibu saxiix ma aha waa muslim ibnu ibraahim alfarahidi waay xadaanaa muslim bn ibraahim iyo wa muusa bn ismaaciil almacnaa waaxid saasuu ahaa sida cibaarada saxiigeeda saasuu ahaa cibaarada saxiixigeeda saasuu ahaa wa hada alixtimaalu yaqrubu fii qowlihi xadaanaa muslim ibnu ibraahim wa muusa ibnu ismaaciil almacnaa waaxid waay marka almacnaa waaxid ayaa waayo qofka dhahayo abu daawuud way marka sooma abu daawud way muslim ma aha waa abu daawuud muslim ma aha saaxibu saxiix saasi muslim saaxibu saxiix ma aqbalayo saas mana isticmaalayo idan warkaani ibraahimkaani muslim muslimkan waxaa waaye meesha nooga qoran marka waxaa u idaafaynaysaa fii qowlihiin waxaa ku daraysaa fii qowlihin waxaa ku daraysaa damiir muslimna waxaa ku daraysaa ibnu ibraahim alfarahidi sidaas marka meeshaas sarax markii aad aragto ha u malaynin saaxibu muslim ee saaxibu saxiix muslimka ayib fain lam fain lam yaqul marka raawigii matni soo laabo fain lam yaqul huwa raawigii hadduusan dhihin taqaarabaa hadduusan dhihin waay taqaarabaa ma dhihin fi lafdi lafdiga isku dhow yihiin ma dhihin waay sidii kii hore isku dhow yihiin dhahay maba dhihin maanta saas haddii ku wariyo marka falaa ba'sa bihi dhib malah waa banaan tahay waay fain lam yuqa fain lam yaqul huwa raawigii hadduusan dhihin taqaarabaa usan dhihin falaa ba'sa bihi dhib malaha calaa jawaazi riwaayati werintii banaananshadeeda dusheedii dhib ma laha bilmacnaa macnahaas lagu wariyo iska dhib ma laha waa iska banaan tahay waay wain kaana haba ha ahaadee qadciiba mid lagu ceebeeyey bihi qowlkaasi albukhaariyu imaam albukhaari ow amase hayruhu hayruhu albukhaari mid lagu ceebeeyey haba ha ahaadee oo lam taqaarabaa fi lafdi ma dhahaayo dhixitaan la-aantaasi saasuu dhihi waayey bukhaari iyadoo habaha lagu ceebeeye waa iska banaan tahay waay ama bukhaari keyrkiisi imaam albukhaari keyrkiisi habaha lagu ceebeeye waay lakin imaam bukhari naftirkiisi maraha qaar e walmacnaa waaxid waa isticmaalaya ay dheheen culamada qaar ka mid ah ceebna uma aha riwaaya bilmacnaana waa banaan tahay bishuruudeeda markii la fiirsho waay wain kaana haba ha ahaadee kaasi qadciiba mid lagu ceebeeyey bihi isaga albukhaariyu oo amase hayruhu keyrkiisii mid lagu ceebeeyey haba ha ahaadee waa banaan tahay le waidaa samica raawigii haddii maqlo min jamaacatin jamaaca xaggeeda musanafan kutub lai kitaab la alifay ku maqlay dhowr qof ayaa hal kitaab ka dhegaysaday waay dhowr qof ayaa hal kitaab ka dhegaysaday waa u akriyeen marka see see u dhaha marka mid ka mid ayaa muqaabale muqaabaleeyey nafsadiisii inta kalena ma muqaabaleynin markii wax warinaya marka muxuu odhanayaa see u isticmaalayaa saasuu raba inuu ka hadlo waidaa samica huwa raawigii haddii maqlo min jamaacatin jamaacadeed wax ka maqlo ka maqlo musanafan kitaab la alifay waa musanaf kitaaban musanafan waay oo faqaabala huwa raawigii qaabalayo nuskhatahu nuskhadiisii biasli bacdihim jamaacadii qaar ka mid a asalkiis wey saddex sheekh xadiidkan kitaabkan u akrita hal kitaab u akriyeen ama laba sheekha u akriyeen ama ka badan ay u akriyeen markaas ayaa marka wuxuu rabaa inuu ee nusakti usushii oo mashaayikhtii asiga kitaabkan u akhriyisay dhammaan nuskadiisii ma muqaabileynine hal qof nuskadiis ayaa muqaabileeyey kadib wuxuu rabaa inuu wariyo marka dhammaantoodii ku wariyo see odhanayaa waa kan waay uma kadib rabaa waxaa wariyey ku xadiidkii ayaan wariyey canhum culimadii agdooda xaggooda ka wariyey waay wa qaala wuxuu odhanayaa ama qaala wuxuu dhahay allafdu lifulaan ayuu dhahay fayaxtamil waxa ixtimaalah e jawaasuhu kaas banaanaashidiisii iyo wamanacuhu diidmadiisii labadaba ninkani dhowr qof ayaa wax xadiid kitaab u akriyeen nusqadiisii ayaa marka dhowrkii qof mid ka mid a asalkiisii qaabiliyey intii kale ma qaabilinin kadibna markii dhammaantoodii waa ka warinayaa markaasa wuxuu dhahay allafdu lifulaan u dhahay lifulaankee kii asaga asalkiisii nuqsadiisii muqaabileeyey intii kalena waa ka tagay dhammaanna waa ka warinayaa walafdun lifulaan u odhanayaa ma banaan tahay jawaasuhu wa mancuhu waa ixtimaalaysaa buu dhahay fayaxtamil waa ixtimaalaya warkaasi jawaasu fayaxtamil waxaa ixtimaalaysaa jawaasuhu jawaasu dalika alqowl qolkaasi banaanashadiisii iyo wamancuhu mancu dalika alqowl qolkaasi mancintiisii labadaba way jirtaa buu leeyahay labadaba way jirtaa waay waa banaan tahay kal awal in la yidhaahdo ma banaana maxaa yeelay ninkani asaga dadkan kale qaabka ay u wariyeen maba sheegin mana muqaabilaynin ma mana ogaanin kii asaga ogaaday keligiisii waa ka warin kara laakiin qoladii kale kama warinaayo inay saas ay yihiin muqaabalo ma samaynin inay waafaqsantihiin nusqadiis waafaqsan tahay nusqadiisa in kale ma oga ma banaanay dheheen culamada qaar culamada qaarna way banaan tahay maadaama dhammaantoodii xadiidkan ee kitaabkan u akriyeen mid ka mid a haddii muqaabilaysado dhammaan inuu ka wariyo oo dhaho marka kii asalkiisii nusqadiis muqaabileeyay uu yidhaahdo lafdu lifulaan waa u banaan tahay dheheen waan dhib ma laha inay banaan tahay ee asalka waay waa iska banaan tahay athaaminu farasiyeedad farasideedad waxaa waaye laysa lahu an yaziida inuu ziyaadiyo uma banaana raawigii fii nasabi kayri shaykhihi wa athaaminu far asideedaad laysa lahu liraawi raawiga uma banaana an yaziida huwa raawiga inuu ziyaadiyo fii nasabi kayri shaykhihi sheekhiisii keyrkiis nasabkiisi inuu ziyaadiyo uma banaana nin isaga sheekhiis aan ahayn oo sheekhiisii ka sarreeyo sheekhiisii sheekhiisii ah iyo wixii la midka ah inuu nasabkiisii u ziyaadiyo oo wax ku daro uma banaana waayo sheekhiisii sheekhiisii nasabkiis inuu ziyaadiyo uma banaana markii la yidhaahday sheekhiisii nasabkiisi inuu ziyaadiyo he waa u banaan tahay kaasi waay wixii rabo meeshii rabo ha gaarsiiyo fulaan ibnu fulaan ibnu fulaan ibnu fulaan alfulaaniyi kada wixii rabo ha adhawo laakiin sheekhiisii sheekhiisii nasabkiisii inuu ziyaadiyo oo wax ku daro uma banaana mase sifatihi eer sheekhiisii keyrkii sifadiisi waay keyrkaasi sifadiisi ee inuu ziyaadiyo uma banaana raawigii waay ilaa an yumayiza haddii isaga soocaayo mooyaane hu keyrkaas waay ninkani inuu la soco si gaar ahaan nasabkiisii wax lagu daro mooyaane si kale laguma kala garanayo isagii qof kale ayaa magacood isku mid yahay lamana kala garanayo ilaa in lagu daro nasabkiisi la ziyaadiyo mooyaane markaas ee waa banaan tahay markaas oo daruuro waay ilaa an yumayizahu keyrkaas haddii soocayo mooyaane isaga oo fa yaquulah uu dhahayo uu yidhaahdo dheh huwa ninkaas la sheegaayo waa ibnu fulaan fulaan wiilkiisii way alfulaniyi loo nisbeeyo waayo nisbe waay marka saas waa u banaan tahay markaasi liajli atamyiiz waay oo mase yacni wuxuu ula jeedaa ninkan markii ninkaas sheegaayo ibna fulan ula jeedaa ibna fulan ayuu ula jeedaa iyo wanaxwahu wixii kaasi lamid ah inuu yidhaahdo waa banaan tahay markaasi waay inta badan saas waxaa sameeyey axmed ibnu xambal iyo keyrkiisi way sameeyeen facala dalika axmed ibn axmed wakayruhu sida shaarixu leeyahay waa in isticmaaleen marka waxaad loo samaynaya tamyiiskaasi dartiisa loo samaynaya fain dakara haddii uu sheego sheekhuhu raawigii sheekhiisii nasaba sheekhihi sheekhiisii nasabkiisuu sheego fii awali xadiidin xadiid bilowgiisii ku sheego waay raawigan sheekhiisii ayaa wuxuu sheegay asaga sheekhiis nasabkiis waayo isaga sheekhiisii hee nasabkiisuu sheegay raawigan sheekhiisa ayaa wuxuu sheegay sheekhaas sheekhiis nasabkiisu xagee ku sheegay fii awali xadiidin xadiid bilowgiisi waay xadiid bilowgiisa ku sheegay baan fain dakara hadduu sheego sheekhuhu sheekhu raawi raawiga sheekhiisii nasaba sheekhii sheekhiis nasabkiisuu sheego fii awali xadiidin ku sheego uma kadib iktasara uu gaabsado fii baaqi axaadiidi lkitaabi kitaabka axaadiistiisii inta kale cala ismihi magaciis bis ku gaabsaday waay nasabkiisu ma sheegin magaciisa ku gaabsaday oo mase bacda nasabihi ama nasabkiisii qaar ka mida ku gaabsadayba haye raawigii muxuu samaynayaa sida soo socota waay uma kadib iqtasara waa gaabsaday waa gaabsaday fii baaqi axaadiis alkitaabi kitaabkii axaadiistiisii inti kale cala ismihi sheekhii magaciisa ku gaabsaday oo bacda nas- nas- nasabihi aw bacdi nasabihi waay nasabkiisii qaar ka mida ku gaabsaday faqad xaka alkhatiibu khatiib wuxuu sheegay can akar culamaai culamada badankooda wuxuu ka xikaayaday ka sheegay jawaaz riwaayatuhu riwaayadiisii ninkaas inuu banaan tahay tilka alaxaadiisa axaadiistaasi hee in laga wariyo ay banaan tahay khatiib albagdaadi wuxuu sheegay can akar culamaai culamada badankoodii xaggooda wuxuu ka sheegay jawaaz riwaayatuhu ninkaas riwaayadiisii inay banaan tahay tilka taas laga wariyo taas alaxaadiis ah axaadiistaasi dembe asaga nasabka sheekha qaar ka mida ku sheegay ama sheekh magaciis keligiis ku sheegay nasabkii hore aan kii hore u sheegay aanu sheegin in saas lagaga wariyo waa banaan tahay u dhahay waa banaan tahay ayay dhaheen culamada badankoodii waay mafsuulatan ayadoo laga soocayo laga saarayo can ilawali way xadiidkii hore laga saaray mafsuulatan halay tahay mid laga saaray axaadiistan dambe can ilawali kii hore waay mustawfiyan haal uu yahay ninkaasi mid oofsaday nasaba sheekhi sheekhihi waay sheekhiisii ee sheekhiisi nasabkiisii oofsaday hadduu yahay waay mustawfiyan haaluu yahay mid oofsanaayo nasaba sheekhi sheekhihi sheekhiisii sheekhiis nasabkiisii isagoo oofsanaayo maxaa yeelay sheekhi sheekhiisiiba markii hore xadiidkii ugu horreeyey nasabkiisii oo dhan waan sheegay soo maha asaga markii maadaama xadiidkii ugu horreeyey kii sheekhi sheekhiisii nasabkii si fiican u sheegay raawigan dembe inuu sheekhii markii axaadiistii kale magaci keligiisuu sheegay ama nasabkiis qaar ka mida uu sheegay markii werinayo inuu magacii hore oo nasabkiisii kaamilka ku sheego kusii wariyo waa bannaan tahay ayadoo axaadiistiina axaadiis gaar ah kii hore laga socay oo gaar loo werinayo ay noqotay maanta maxaa yeelay hadda markii horeba sheekhiisiiba nasabkiis kii hore hadiidka ku sheegay wayba sidaas way marka oo banaan tahay ayuu sheegay ha ninka la yihahdo ee aktaru culamaai khatiib sidaasuu ka sheegay wa can bacdihim culamada qaar ka mid a xaggooda waxaa laga sheegay al wlaa sida haboon an yaquula waa inuu yidhaahdo waaye ay dhaheen raawigi yani ibna fulanin inuu yidhaahdo bes intaasi ku gaabsado yani ibna fulan ula jeedaa sheekh markiisu sheegaya ibna fulan intaas waa ku dari karaa lakin intaas wixii ka badan kama dari karo ay dhaheen waan caliy bn lmadiniyi xaggiisina waxaa laga wariyay waayrihi caliy bn madini waa almadani inta badan ruwaada loo nisbaynaayo waa nisba oo qof kasta magaaladiisii madiinadiisii loo nisbaynayo waayo laakiin qofkii madinatu nabowi madani looga nisbeeyo oo dhab ay tahay xaqiiqo ay tahay caliy bn madini ayaa ka mid a la yihahda ayaa jirta caliy bn madini almadiniyi waa madinatu nabowi wacan caliyi bn lmadiniyi wagayrihi xaggiisi waxaa laga soo naqliyey anahu raawigii yaquul wuxuu odhanayaa xadatanii shaykhii ayuu odhanayaa waay ana fulan ibna fulanin xadatahu saasaa isticmaala ay dheheen waan bacdi malobada qaar ka mid an waxaa laga sheegay haggoodii hee ana fulanun ana fulan maxay tahay akbar ana fulan waan bacdi malobada qaar ka mid a xaggoodan waxaa laga sheegay akhbaranaa fulanun fulan ayaa noo khabaray huwa fulaankaasi waha waaye ibnu fulanin waaye saasaa odhanaya waaye laakiin nasabkii o dhan ma sheegaayo intaasa ku gaabsanay dhaheen culamada qaarna wastaxabbahu waa jeclaystay qoolkan dembe alkhatiibu way khatiib albagdaadi waa wanaagsaday qoolkan dembe oo ah akhbaranaa fulanun huwa ibnu fulanin layidhaahdo waay hase yeeshee waa kullu dhammaantiisi jaa-isun buu dhahay imaamu nawowi ee ibnu salax isagoo kasoo naqlinaayo waay ibnu salax kasoo naqlinaayo waay ibnu salax ee asalkaas kale warkaanus wa kulluhu kan dhammaantiisi jaa-isun waa banaan yahay u dhahay mus- ibnu salaax wa awlaahu kan uga habboon ugu fiican huwa ibnu fulaan inuu yidhaahdo waayo aw yacni ibna fulaan ayuu lu jeedaa inuu yidhaahdo waayo kaasaa ugu fiican uma waxaa ku xiga qowlahu raawi qowlkiisii ana fulaan ibna fulaan inuu yidhahdo ayaa ku xigto waayo waa ka dambaysa laakiin uma waxaa ku xiga haddana an yadkura inuu sheego raawigii hu sheekhi bikamaalihi dhammaantiis inuu sheego min gayri faslin waayo uma kadib an yadkura dheh waa raawi inuu sheego hu xadiidka dheh xadiidka inuu sheego waayo bikamaalihi dhammaantiisi min gayri faslin waayo xadiidkii kii hore laga soo bilaabo ilaa kii dambe ee dhammaan markii werinayo inuu isla weriye waayo dhammaantoodii haddii dhammaantood aan isla warinaynina xadiidkan asiga gadaal ka warinaayo oo sheekhi ilay laga wariyey waa inuu soo celiyo sheekhi sheekhiisii nasabkii u sheegay kamil ah inuu galsan ku sheego waayo sidaasaa fiican u leeyahay taasaa ku xigda dhe ataasicu farca sagaalaad jarat ilcaadatu caadad waxay ku dareersatay bixadfi qaala qaala in la xadfo iyo wanaxwihi lafdiga qaala wax ii la mid ah in la xadfo waay in la xadfo oo la jaro la gooyo ayaa ku dareersatay waay wanaxwihi marka waxaa kami maxaa lami waxaa la mid ah yaquulu oo kale annahu oo kale ayaa la mid ah yaquulu iyo annahu iyo wanaxwihi ayay soo galayaan jarat ilcaadatu caadada caadadae caadatu lmusani muxadisiina waay caadatu lmuxadisiina laga wadaa jarad way dareersatay alcaadatu caadada muxadisiinta caadadoodii waxay ku dareersatay bi xadafi qaala qaala xadafi xadifitaankeed iyo wa naxwihi naxwi qaala qaala wixii la midka ah in la hadfo xaggee laga hadfaya bayna rijaali lisnaadi isnaadkii rijaashiisii dhexdoodii waay khatan xagga qoraal ahaan looga hadfo waay laakiin dhawaaq ahaan maya waay qoraal ahaan looga hadfo waay markii la qoraayo qoraal ahaan in laga hadfo meesaasi laga gooyo laakiin markii lagu dhawaaqayo ina lagu daro sidaas ay caadadooday ku dareersatay wayanbagi haddaba marka waxaa haboon lilqaari'i qofka akrinaayo allafda inuu ku dhawaaqo bihaa qaaladii iyo wixii la midka ahaa inuu ku dhawaaqo ayaa u haboon musanifka sidaasa kaga cabiray laakiin ibnu salax wuu kaga cabirayay waa waajib wey walaa budda min dikri xaali lqira'ati wey walaa budda kaga cabiray sida shaarihi kusoo naqli lahay walaa budda e min dikrihi inuu sheego xaala alqira'ati wey hadda isaga haboonoo dhahay wayanbagii waxaa haboon lilqaari ninka qaariga waxa u haboon allafda inuu ku allafdu wey allafda dheh inuu ku dhawaaqo biha qaladii wixii la midka ahaa la hadfay qoraal ahaan meeshii looga hadfay dhawaaq ahaan inuu ku dhawaaqo ayaa u haboon waaya waidaa kaana hadduu ahaaday fiihi ay fi sana fi lisnaadi waay isnaadka dhexdiisii sidii loo isticmaali lahaa iyo sidii looga dari lahaa iyo sida loo jaray u raba inuu kuu sheego waidaa kaana haddii uu ahaaday fiihi fi lisnaadi isnaadka dhexdiisii quri'a calaa fulaanin akhbaraka fulaanun haddii ku sugan yahay sanadka saas u yahay sanadku saas kusoo arooray waay quri'a fulaanun quri'a calaa fulaanin akhbaraka fulaan haddii uu yahay sanadka saas uu yahay ku imaaday waidaa kaana hadduu yahay fiihi isnaadka dhexdiisii quri'a waa la akriyay calaa fulana la akri laga dushiis lagu akriyay akhbaraka fulaan ayaa lagu akriyay haddii saasay tahay waa mid aw mase quri'a calaa fulaanin xadathana fulaan haddii uu yahay labadaas mid ka mid ah sanadkii waxaa waaye quri'a calaa fulaanin xadathana fulaan maxay ku kala duwan yihiin akhbaraka fulaanin iyo xadathana fulaan waay saas hadday mid ka mid a uu yahay sanadka muxuu odhanayaa marka raawigii markii warinaayo muxuu odhanayaa falyaqul ilqaari'u marka falyaqul ha yidhaahdo alqaari'u qaari'igii fi lawali midka hore midka hore kee waay quri'a calaa fulaanin akhbaraka fulaanunti soo maha kaas way fi lawali midka hore dhexdiis ha yidhaahdo qiila lahu akhbaraka fulaan quri'a calaa fulaanin qiila lahu akhbaraka fulaan idan haddis meeshaani quri'a calaa fulanin akhbaraka fulan maxaa ka maqan qiila lahu waay saa waay qiila lahu ka maqan qoraal ahaana waa ka maqan tahay laakiin markii la akrinaayo waa lagu daraa waay laazim waa ku jirta waay isa waxaa haboon yambagi kaga cabirayna waawi idan meeshaasi maxaa ka maqan marka qiila lahu fulan waay midka hore waay wa fi thaani marka midka labaad dhexdiisana qaala xadatanaa fulaanun ayuu odhanayaa qaala xadatanaa fulanun waay kee waaye quriya calaa fulaanin xadatanaa fulanun waay maxaa meesha ka maqan marka qaala xadatanaa fulan waa ka maqan marka sidaasi waay marka waidaa takarara haddii soo noqnoqdo lasoo lalaabano soo soo lalaabado lafdu qaala qaala lafdigeeda soo noqnoqday waidaa takarara haddii soo noqnoqdo lafdu qaala qaala lafdigeedii mara la sheegay mar labaad hadduna waa soo noq waa soo noqday ka qowlihi raawiga hadalkiisoo kale waabe bukhaari aa inta badan nisbaynayaan qaarkood saarixa naftirkiisi waa soo waa celinaya ay albukhaari oo kale ka qowli qowli bukhaari waayahay culimada qaar ka mid waxay kaga cabireen qowl bukhaari ma ahane he kamaa fi saxiixi lbukhaari ayay odhanayaan maxaa yeelay ninkani meeshani hadathana saalixa leeyahay saalixan ka mid maah min shuyuukh lbukhaari ay leeyihiin sidaa daraaddeed bal sheekhiisi sheekhiisi hadda ma aha waa sarreeya idan in lagaga cabiro e albukhaari waxaa kaga fiican kamaa fi saxiixi lbukhaari sanadka aakhirkiisa ma dhexdiisi meel ah ayuu ku qoran yahay ku jiraa ayay dhaheen ka qowlihi raawigii qowlkiisii oo kale waay sida bukhaari meeshaan hoos ku tusaalay oo kale waybe xadahanaa saalixu bnu xayaan xadahanaa saalixu saalix ayaa noo xadiiseeyey ibnu xayaan qaala wuxuu dhahay qaala shacbiyu shacbi wuxuu dhahay saasuu dhaho marka qaala marka mise jeer soo noqotay laba soo ma qaala qaala waay ashacbiyu shacbi waa caamir ibnu sharxabiil ashacbi caamir sharxabiil shacbi fainahum muxadisiinta yaxdifuuna way xadfayaan way jarayaan ixdaahumaa labadaas mid ka mid a khatan qoraal ahaan waa u jarayaan laakiin qira ahaan uma jarayaan qoraal ahaana u jarayaan laakiin qira ahaan uma jarayaan waay falyaxfid ha xifdiyo marka raawige bigimaa labadaasiiba falyaxfid ha xifdiyo bigimaa labadaasi alqaari o waay qaariga ha xifdiyo maxaa laga wadaa falyalfid falyalfid falyalfid ha ku dhawaaqo dheh falyalfid ha ku dhawaaqo bihimaa labadaasi alqaari way qaariga ha ku dhawaaqo qaariga labadaba ha yidhaahdo yuusan ka tagin qoraal ahaan haddii laga tago hataa laakiin dhawaaq ahaan yuusan ka tagin raawiga way ha yidhaahdo xadahanaa saalix qaala saalixi ugu dhahay qaala shacbi way qaalada horeyaa iska leh saalixi qaalada dambena shacbiga faacilkiisa way sidaas ayuu yahay qaala faacilkeeda waa shacbiga qaala hore faacilkeedana waa saalix idan waa laba meesh ku jirta laba qaala lagama tago marka anahuna waa saas oo kale yaquluna waa saas oo kale walaw taraka alqaariu qaarigii haddii ka tago qaala fii qaala qaala ka tago fii hada kan dhehdiisii kulli dhammaantiisii faqad akhdaa waay gefa ku dhacay walaw taraka haddii ka tago ha ka tagina naftirkaad markii akrinayso axaadiisto tabadan muslim iyo bukhaari aada ugu badan tahay walaw taraka alqaariu qaariga haddii ka tago qaala qaaladii ka tago fii hada kan dhehdiisii kulli dhammaantiisi faqada xaqiiqa ah akhdaa waa gafay waظaahiru laakiin sida daahirka ah sixata sixatu samaaci waay samaaci laakiin waa ansaxaya laakiin khata uu ku dhacay waay samaaciisi ma ansaxay lama dhahayo laakiin waa ansaxaya laakiin maca alkhata ayuu ku dhacay waay alcaashiru midka tobanaad annusakhu nusqooyinkii iyo walajzaa ajzaadii almushtamilatu shamlinayso calaa axaadiida axaadiid korkeeda biisnaadin ku shamlinayso waaxidin hal ah kanuskhati hamaam can abi hurayra oo kale waybe minhum man yujadidu lisnaada awala kulli xadiidin buu dhahay wuxuu leeyahay meeshani alcashru waa gaban yahay ku darayna insha allah alcashru farac tobanaad annusakhu nusqooyinka oo almashhuura mashhuurka oo caan baxday iyo walajzaau ajzada hal hadii dhowr hadiid ayaa hal meel oo hal mawduuc iskaga hadlaya iskala hadlayaan meel lagu qoro ajza inta kale inta badan loo yaqaana nusakna hal xadiid axaadiisi hal sheekh axaadiisii raawigani ka ka wariyay keligiisii waay cid kale asagaan ka warinin waay dhowr xadiida warqad ugu qoran dhowrkaas xadiidna wuxuu ka wariyay keli ah hal qof ajza dhowr juz ayaa ninka raawigan warinaya wuxuu ka warinayaa hal qof keligiisi cid kale ka wariyay ma laha hal qofa ka warinayaa markii markuu rabo inuu sii gudbiyo isagana see u isticmaalaya waatana taasuu raba marka inuu ku sheego annusakhu nusqooyinkii waljizaa wajizaadii ajzaadaas iyo nusaktaasoo almushtamilatu shamlinaysay ururinaysay jamcinaysay alaa axaadiida axaadiis dushoodii biisnaadin ku ururinaysa asaaniidda isnaadka soo waxidin hal ah dhowr xadiid ayaa hal isnaad keligeed ee lagu warinayo waayo dhowr ajisa oo hal sanad keligiisi lagu warinayo waayo dhowr xadiid oo hal sanad keligiis lagu warinayo hal sanad keligiis maxaa laga wadaa hal sheekh keligiis laga warinaya waayo raawigani halkan sheekh ayaa dhowr xadiid ka warinaya waayo qof kale ka warinaya malaha saas marka axaadiis oo sanad hal sanad saas oo kale hal dhowr axaadiis oo hal sanad saas oo kale lagu jamciyey sida ka nafsadkii hamaam ibnu munabbih oo kale way hamaam ibnu munabbih nusqadiisa oo kale waa nush nusqa mashhuura la yaqaano xadiidkii hamaam la yidhahdo oo ee abi hurayre ka warinaya waayo dhowr xadiis abi hurayre keligiisii ka warinaya jirta nusqadii hamaam la yidhahdo oo boqol iyo dhowr xadiis gaarayso ayib marka taasoo kale hadday tahay minhum min alculamaa'ihim culamada waxaa ka mid a man qofaa ka mid a yujadidu alisnaada isnaadka tajdiidinaya oo awala kulli xadiidin xadiid kasta awalkiisii ku tajdiidinaya ku cusboonaysiinaya waay xadiid kasta awalkiisa ee sanadkii ku sheegayaan xadiidkan dhamaan waa isku sanad hal qofa laga wariyey markaasa marka xadiid kasto markii uu sheegaayo e sanadkii uu sheegayaa sanadkiia soo celinayaa sanadkia soo celinaya sanadkiila soo celinayaa culamada qof saas samaynay ayaa kamid ah minhum culamada waxaa ka mid ah man yujadidu qof cusboonaysiinayo alisnaada sanadka cusboonaysiinaya awala kulli xadiidin xadiid kasta awalkiisii wa huwa tajdiidkaas ayaa waana axwadu waay wanaagsan ya ixtiyaad ku jiro waay in saas la yeelo sanadkas xadiid kasta in sanadkii loo soo celiyo ixtiyaad ixtiyaadku ku jira waay axwadka wa minhum culamada waxaa ka mid a man qof ayaa ka mid a yaktafi ku kaaftoomayo bihi bilisnaadi sanadka ku kaaftoomayo fii awali xadiidin waa xadiidkan ugu horreeyo bes kaga kaaftoomayo waay maadaama xadiidkii awalkiisii hee sanadkii dhammaantiisi lasoo sheegay xadiidka kale maadaama iskuna isku sanad ay yihiin inuu sanadka aan soo sheegan xadiidka keligiisii uu sheego bes sanadkii horeba horeybaa usoo sheegay mar labaad aan soo celinin mar saddexaad aan soo celinin mar afraad aan soo celinin mar shanaad aan soo celinin intii xadiidka dhamaanta intii kale ka dambaysay dhan kii hore lay ku wariyo kaas u kaaftoomay ayaa ka mid ah oo amase awali kulli majlisin majlis kasta awalkiisii ku kaaftoomay waay xadiidkii dhamaan waa warinaya xadiis uu horreeyey ee sanadkiis sheega inta kale laakiin ma sheegayo maxaa dhacay isku sanad waay dhammaantoodii matana xadiisku sheegaya bes waa midii hore labo xadiistaani dhowr majlis ayaa ku maqlay ninkani maanta dersi la qaadanaya soo maha berina dersi kale soo maha dersi kasta marka sanadkii awalkiisii xadiiskiis lagu sheegay u sheegaya inta kale xadiidka kale ma sheegayo beri majliskii ahaana xadiis uu horeeyey ee sanadkii sheegaya inta kale waa isku sanad waay ma soo celinayo saa damben haddana majliskii la fadhiistay waxa lagu sheegay kii ugu horreeyey sanadkiisu sheega inta kale ma sheega maxaa dhahay waa isku sanad dhammaantoodii saas dad ku kaaftoomay ay sameeyeen way jiraan saas uga jeeda oo amase kulli awali kulli majlisin majlis kasta awalkiisii oo waydriju dhexgeliyey albaaqi inta kale calayhi ala alxadiidi waay calayhi ala alxadiidi xadiidka dushiisii ama calayhi ala sanadi sanadkii lakin xadidku u celiy alayhi ala xadiidi xadiidkii hore sanadkiisi dhexgeliyey waay idraajiyey qaa'ilan asagoo odhanaayo fii kulli xadiidin xadiid kasta dhexdiisa odhanaayo wa bilisnaadi saasay dhahaa xadiid kasta waxuu dhahayaa wa bilisnaadi wa bilisnaadi maxay ka dhigan tahay awal waay isnaadi alawal waay aw wa bihi maxay ka dhigan tahay bilisnaadi alawal waay oo arkaysan inta badan u badan yihiin gaar ahaan abi daawud zaa'id ay ku badan tahay wa huwa alaqlabu sidaasa badan aqlab bimacnaa alakar waay sidaas ayaa badan iktifaagaasi iyo culamada isticmaalayaan ayaa aada u badan waay muxadisiinta oo u badan yihiin arrintaasi inay sameeyaan kaas ay u badan yihiin faman samica qofkii maqlo hakadaa sidaanay ku maqlo oo xadiidkii wa bilisnaadi wa bihi wa bilisnaadi wa bihi lagu warinayo u maqlay saasaa isagana sheekhiisa kaga maqlayba bes muxuu sameynaa isagana waa kana beri faman qofkii samiya maqlo hakadaa sidaana ku maqlo fa araada uu doono riwaayata kayri lawali kii hore kii hore keyrkiisii ee riwaayadiisii inuu wariyo uu doono biisnaadihi isnaadi alawali kii hore isnaadkiis inuu ku wariyo uu doono faman samiya qofkii maqlo hakadaa sidaan ku maqlo oo fa araada uu doono riwaayata kayri lawali kii hore keyrkiisii werintiisu doonaya xadiidka hore musanadkiisii kamil la sheegay ma ahane kuwii kale ayuu rabaa inuu wariyo ku wariyo bisnaadi isnaadin awali kii hor sanadkiisii waay jaaza waa banaan tahay waay cinda alaksariina culamada badankood agtoodii waa ku banaan tahay waay culamada agtoodii inta badanna waa ku banaan tahay waay waa he way ku banaan tahay waay sada wakiic ibnu maciin ismaaciili raggaasi way maxay leeyihiin liana almacduufa lahu xukmu lmacduufi caleyhay leeyihiin macduufkani wuxuu xukunkiisa dhisanayaa kii lagu sii cadafay isaga macduuf aleyhi gahaa liana almacduufa lahu e macduufu lahu liana almacduufa lah xukmu lmacduuf caleyhi waay ayuu qaadanayaa wahada bimathaabati taqdiici lmatni alwaaxidi fi abwaabin biisnaadihi almadkuuri fi awalihi waxay lamid wuxuu la mid yahay leeyihiin matno oo hal matno oo la kala googooyey oo dhowr sanad loo sameeyo matnaha hal hadiis isku ah hal ma hal hadan hal hadiis oo dheer oo hal matno ah haddii la kala googooyo qayb kasto hadiiskii dhammaantiisii sanadkiisii lahaa lagu dhejiyo ma banaan tahay waa banaan tahay waay waa banaan tahay waay sanadkii xadiiskan oo hadiis dheer dhowr xukun ayaa ku jirto markii loo baaxdo marki markii meeshii la rabo ayaa jumladii la rabo ayaa laga soo qaadanaya waa banaan tahay sida raajasa soo marnay soo maha asagoo marka dhammaantiis iswato sanadkiisi in lagu wariyo asalkii way soo maha qayb ka mid a markii int qayb ka mid a inta lasoo qaato ee hadiikii asiga iswatay dhammaantiisi sanadkiisi lagu dhejiyo ma banaan tahay waa banaan tahay haddana qayb kale la qaato sanadkii lagu dhejiyo ma banaan tahay waa banaan tahay waay saasaa lama tahay uu leeyahay masaabadiisii taas oo kale waaye ayuu leeyahay culamada qaar saas wa manaaca waxaa manaciyey hu hu ficilkan abu isxaaq alisfarayini waayahay hu riwaayadan waay wa manaaca waxaa manaciyey hu riwaayadaani ama werintaani abu isaaq alisfarayini ayaa manciyey iyo wagayruhu keyrkiisii waay asaga ma ahna keligiisii keyrkiisiina way manciyeen maxay leeyihin ayagana arrintaani waxay lamid tahay dhaheen waa tadliis tadliisay lamid tahay maxaa dhacay xadiidkii qeybtii hore sanadkiis kaamila lagu wariyay laakiin kuwan dambe sheekhiiba kuma warinine haddii lagu daro waa tadliisa noqonaysaa sanad asaga aan lagu loo sheegin sheekhi aan u sheegin aninkan ku dhejiyey waxay noqonaysaa marka tadliis ay leeyihiin laakiin qowlka hore ayaa u badan فعلى هذا طريقه أن يبين فعلى هذا فبناء على هذا كان لسو شيغي دشيسي markii lagu dhiso dariiquhu dariiqu raawi raawiga dariiqiisa wuxuu noqonayaa an yubayina waa inuu caddeeyo see u caddaynayaa sidii muslim u sameeyey oo kale iyo isaga sidii markaasi inay kala sheego kan waa kii sanadkii hore lagu wariyey maya sanadkii sheekh saasa ku wariyay laakiin sidan ayaa ku sugan ee inuu dhahom si caddeeyo waayo caddayntaasi way faraa badan tahay wuxuu sheegay waxaa ka mid ah caddayntii imaam muslim sameynaya sida ka qowli muslim uu leeyay marka ka qowli muslimin imaam muslim qolkiisa oo kale muxuu odhanayaa xadathana moxamed ibnu raaficin xadathana moxamed ibnu raaficin xadathana cabdurazaq sax miya saana dhahda e maxaa dhahay maalaka maqa maalak maalaku qaala laazim waay waa laga hadfay mooyaane meesha ku jirtaa dhawaaqa haddana laakin waa ka maqan tahay hadda soo marnay soo maa ka qowli muslimi muslim hadalkiisii oo kale waaye qaala wuxuu dhahay xadathana moxamed ibn raaficin qaala xadathana cabdurazaq qaala xadahanaa macmarun samiya he akhbaranaa saxiix akhbaranaa macmarun waay can hamaam ibni munabihin qaala wuxuu dhahay marka hamaamkii haadaa maa xadahanaa abuu hurayrata kan waa kii noo wariyey abu hurayra noo xadiiayay buu dhahay wadakara wuxuu sheegay marka e muslim uu dhahaya wadakara hamaam wuxuu sheegay axaadiis ahaaduusa sheegay mina waxaa ka mid ah wa qaala rasul lah sal slam imaam muslim saana isticmaalaya buu yihi axaadiistii siga hamaam warinaya oo sanadkiisa sheega horta sanadkii hore sanadkii sanadkana ka warinaya bes hamaam sanadkiisa axaadiis nuskhadiisa la sheegayo sanadkana lagu warinaya kow muslim wuxuu ka warinaya maxamed araafici cabdirazaaq macmar hamaam hamaam sheekhiisa waay marka abu hurera waay marka hamaam mar walba uu warinayo nusaktaasi muxuu odhanayaa haadaa maa xadahanaa abu hurayrata ayuu dhahayaa imaam muslim marka sanadkiisii awelkiisa saas oo keenaya markii uu soo gaaro haadaa maa xadahanaa abu hurayrata soo gaaro ayaa marka axaadiis fara badana warinaya marka hamaam nusakdan ku warinaya way fara badan tahay dhahan soo maha markaasaa marka xadiidkii asigu rabay markii inuu sheegu rabo ayaa wuxuu odhanayaa wadakara hamaam wuxuu sheegay axaadiis ayuu sheegay axaadiis faraha badan waa badan tahay dee nusudii soo maaha minha waxaa kamid a marka wuxuu dhahayaa xadiiskii wuu sheegana marka sanadkiina waa sheegay kadib waa sii caddeeyey kii rabayn baa kaasa kala bahaya adigoo sanadkiina ilaaliyey sidaasa fiican marka inuu caddeeyo waay marka maxaa kamid a xadiistaasi waa kasa wa qaala rasul lahi sal ly slam wuxuu dhahay ina adnaa maqcadi axadikum axadkiin booskiisi oo degaayo meesha ugu yar wa fi ljannati jannada dhexdeeda ka degaayo hee an yuqaala tamani kada wa kada qabso wa waxa qabso kii lahay alxadiid atima alxadiid uu dhahay raawi wakada sidaas oo kale ayaa facala sameeyey hu isagaasi kaiirun in badan ay sameeyeen oo min almualifiina kamid a saas ay sameeyeen wa amaa icaadatu bacdi lisnaadi isnaadka wa amaa icaadatu bacdi is bacdi icaadatu bacdin alisnaada aa saxsan shaarixna waa keenaya waba amaa icaadatu bacdi muxadisiina nusakta qale qaar ka mid a waxaa ku sugan wa amaa icaadatu bacdihim himtii marka yaaway waa damiirkii waa lasoo daahiriyay shaarix baa soo daahiriyay ma ku dhigay المحدثين همتي يا لو علين لها محدثين تلاقي واحد سيدا صفيان مرة وإما وأما إعادة إعادة بعض المحدثين محدثين قار كم إذا صعرين تودي الإسناد إسناد كصعرين يان آخر الكتاب كصعرين يان مركي كتاب آخر كيس لقاره سند كي هدن صعرين يان hee falaa yarfacu ma rafcinaayo haada kan alkhilaafa ma rafcinaayo waxba kama qabanaayo kaas maxaa yeelay kitaabku markii dhamaaday sanadkii soo celinayan maxay u soo celinayan taasa waxa faa'iida ma keenayso taas marka wa ama icaadatu bacdin markii tirahdana sanamiinta waxay tusinaysaa meesha wah idaafa ay jirto waa la dhihi karaa markaas wa ama icaadatu bacdin qaar ka mid ah soo celintoodii muxadisiin alisnaada isnaadka soo celinaya aakhir alkitaabi falaa yarfacu ma rafcinaayo soo celintaas falaa yarfacu huwa icaadadaasi soo celintaasi ma rafcinayso hada kan ma rafcinayo waay kaasoo alkhilaafa waay ilaa annahu laakin yufiid wuxuu faa'iidaynayaa soo celintaasi ixtiyaatan waay dadaal iyo wa ijaazatan ijaaze ayuu faa'iidaynayaa ijaazadaasoo barigatan heel dheer ijaazadaasoo min aclaa anwaaciha anwaaci ijaazati ijaazada anwaacdeeda ti ugu sare ka mid ah waana soo marnay alxaadi cashara allah subana wataala